dhowaan yahay timarkiisa jaamacadda kismaayo ee faraceeda dhoobleyada laku hirgeliyay magaalada aseyti taasoo iyo baahi weyn yoon qaban da-yarta walbarashada ee ka nool degmada aseyti gebdho walbaradan ee jaamacadda kismaayo farcasha dhoobley yase gebro kale ee ankabaaqan iyo ku faa'iidaysadan jaamacadda laku hirgeliyay magaalada tiidiyo taasoo iyo ankabaaqan iyo korun qaadan aqoonta tiidiyo waano qaar kumada gebro walbaradeen oo ku hadlayaan muhiimada leto walbarashada ee yoonanka baaqan gebro kaleeto hore magacii waa faadumo cali waxaan ka mid ahay gabdhaha ka barta dhoobley jaamacadda kismaayo faraceeda dhoobley ka furana dhigtaa walaahi aadan ugu faraxsanahay hadda waxaan ku faraxsanahay in laga hirgelinayo jaamacad hadda meel kumeergaalan ku baranaa insha allah waxaan rajeynaynaa jaamacad anaga aan leenahay in magaalada dhoobley laga furo maadaama arday juhdi la geliyey dadaal la geliyey waqti ka baxay qarash ka baxay ay yihiin inay dadaalkooda halkaa ku joojinin wixii la baray inay ka mari dhaliyaan inay dad dadaal badan oo bulshada hormuud u noqdo maadaama dad wax bartay dhalinyaro ay yihiin idmin axmed waxaan ka mid ahay gabdhaha wax ku barta deegaanka khaasatan jaamacadda kismaayo qeybteeda dhowley si wanaagsanaa u arkaa in jaamacad deegaankayga laii keeno inaan deegaankayga jaamacadda ka dhigto inaan meel kale safar u gelin maxaa ugu baaqayaa gabdhaha iskuulaad ka barto kuwa hadda dhameynayo kuwa maxaa lahay sanadkan soo socda dhameynaya kuwa mustaqbalka kulli inay deegaankooda wax ku bartaan magaaladeena idinkoo joogtaana wax baranaysaan meel kala tanasis kuma noqonaysaan meel aydan garanaynin waa fursad aada iyo aada u weyn waxay fursad u tahay haweenka deegaanka ku nool waana bogaadinayaa aada iyo aadaan ugu baaqayaa inay gabdhaha jaamacadda deegaanka ay kusoo biiraan